saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan dowladda itoobiya ayaa weeraro ku qaaday tuulooyin hoostaga degmooyinka mooyaale iyo hodheed ee ka tirsan gobolka daawa ee dhulka soomaali galbeed ilaa lix ruux oo soomaali ah oo ay laba ka mid ah askar tahay afarna yihiin dad shacab ah ayay ku dileen tuulooyinka malkacadda iyo booji ee hoostaga degmada hodheed waxaana lagu dilay labada askari ee soomaalida ahaa halka tuulooyinka raaro iyo ceelgoof oo hoostaga mooyaale lagu dilay afar qof oo rayid ah kadib markii ay ku soo qaadeen weeraro isxigxiga sidoo kale ciidamada itoobiya ee weerarka ka geystay tuulooyinkaasi ayaa dhacay xoolo u badan geel oo ay halkaasi ka kaxaysteen askarta itoobiyaanka ah maamulka gobolkaas ayaan weli ka hadlin weerarkan lagu dhacay islamarkaana lagu laayay dadka soomaalida si kastaba bulshada soomaaliyeed ee ku nool dhulka ay itoobiya xoogga ku haysato ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay wajahayay tacadiyaad isugu jira dil dhaawac iyo baad ay geysanayeen ciidamada itoobiya maalin ka hor ayay ahayd mar maleeshiyaad itoobiyaan ah weerar ay ku doonayeen dhulballaarsi ku soo qaadeen soomaalida deggan gobolka city iyagoo halkaas dad shacab ah ku dilay haddaba culimmada iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa dhowr jeer oo hore dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka ku hoos jira gumaysiga itoobiya ugu baaqay inay iska dulqaadaan dulmiga lagu hayo islamarkaana muujiyaan midnimadii iyo geesinimadii lagu yaqiinay awoowayaashooda